bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcalى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu tamani اlmujaahidi an yarjica ilى اddunyaa qofka mujaahidka tamanintiisii xukunkaa caddayntiisii ayuu u baab yahay an yarjica inuu laabto ila dunyaa addunya inuu u laabto inuu tamaniyo xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu qataadata qaala samictu anas bna maliki radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal maa axadun axad ma jiro yadkhulu اljannata jannada gelayo yuxibu jecel an yarjica inuu laabto ila dunyaa addunyada xaggeeda inuu usoo laabto jecel walxaal lahu ou u sugnaado maa cala alardi dhulka korkiisa waxa ah ou markaa u sugnaado min shay-in shay ah ma jiro ila shahiidu shahiidka maahane yatamanaa wuxuu tamaninayaa an yarjica ila dunyaa addunyada inuu usoo laabto fa yuqtala la dilo cashra maraatin toban jeer limaa yaraa waxa uu arkayo dartiisa oo min alkaraamati karaamada ilaahay siiyey imaamuuska alla u yeelay ah ayb tarjamada marka xadiidka waa ismudaabaqaynayan mudaabaqadoodu waa daahir waxaa ku sugan marka qofka mujaahidka inuu tamaninayo adduunyadii inuu dib ugu laabto ayb maa axadun axad ma jiro yadkhulu ljannata jannada galayo yuxibu jecel an yarjica ila اddunyaa adduunyadii inuu usoo laabto walahu maa cala alardi isagoo markaa ay u sugnaanayso maa cala alardi dhulka korkiisa waxa ah oo min shayin shay ah allaale waxa yacnii adduunyada korkeeda yaallo ha lagu siiyo adduunyo usoo laabo ma jeclaysanayo qof janno axad janno ilaahay uu geliyey ilaa shahiidka maahane yatamanaa wuxuu tamaninayaa an yarjica ila dunyaa adduunyada inuu usoo laabto fayuqtala la dilo markaa cashra maraatin toban jeer limaa yaraa liajli maa yaraa waxa uu arkaya dartiisao min alkaraamati ah ayb ayb riwaaya marka muslimna aaday usii caddaynay uu warinayo min xadiid ibni mascuud ah ayb oo wuxuu dhahayaa ilaahay hal tashtahuuna shay-an wax ma jeclaysanaysaan markaasay leeyihiin nuriidu an tarudda arwaaxana fii ajsaadina xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhraa waxaan rabnaa oon doonaynaa arwaaxdeenni inaad jasadkeenni ku celisid ilaa nala dilo adiga dartaa naloo dilo mar kale sidaasay dhahayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan aljannatu jannada taxta baariqati suyuuf seefaha birqaayo ee ifayo ee hoostooda ayay ahaatay jannadu waa min idaafati الsifati ilى اlmowsuuf ayb aljannatu jannadii taxta baariqati الsuyuufi seefihii ifayey baariqa marka waa sifo mowsuufkuna waa suyuuftaasi marka min idaafati الsifati ilى اlmowsuuf seefihii ifayey ee birbirqayey hoosteeda ayay ahaatay jannadu wqaala almugiiraةu bnu shucbata ahbaranaa nabiyuna salى اllahu عalayh waalih wasalama nebigeenna ayaa noo warramay buu yidhi can risaalati rabbina ayuu noogaga warramay man qutila qofkii la dila minaa xaal uu inaga inaga mid yahay saara ila اljannati jannada ayuu u ahaanayaa xaggeeda waqaala cumaru linabiyi sal l slam cumar nebiga wuxuu ku yidhi alaysa qatlaanaa kuwa anaga kuwana yacni la dilaa fi ljannati jannada miyaynan ahayn wa qatlaahum iyaga kuwooda la dilayna fi naari miyaynan ahayn qaala nebigu waxauu yidhi balaa inaynan ahayn iska daayo waa tahay tarjamada ee marka xadiidkan iyo way ismudaabaqaynaoo tarjamada marka wuxuu ku ishaaray ayb tarjamada laftirkeeda waxay wadataa xadiid baraani biisnaadin saxiix uu ku soo saaray aljannatu taxta alabaariqa xadiid dhahayan ayuu ku keenay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu camrin qaala xadaanaa abu isxaaq can muusa bni cuqbata can saalimin abi nadr mowlaa cumara bni cubaydillaahi wa kaana wuxuu ahaa saalim kaatibahu kaatiba cumara bni cubaydillaah cumar bni cubaydillaahi kaatibkiisuu ahaa qaala waxauu yidhi kataba ilayhi cabdullaahi bnu abi awfaa ayaa u qoray radia allaahu canhumaa ana rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalama qaal waclamuu ogaada ana aljannata jannadu taxta dilaali الsuyuuf seefaha hooskooda hoostiisa inay tahay taabacahu اlweysiyu can ibni abi zinaad can muusa bni cuqba ayb meeshaas marka wakaana kaatibahu uu yidhi waa saalim ayaa kaatib ah wuxuuna kaatib u ahaa ay ana saaliman kaana kaatiba cabdillaahi bn abi awfa buu yidhi qaala kataba ilayhi cabdullaahi bnu abi awfa damiirku marka wuxuu u noqonayaa cumar bnu cubaydillaahi yacnii kataba cabdullaahi bnu abi awfa baa qoray ilayhi ilaa cumara bni cubaydillaahi buu u qoray ayb alimaamu daara qudni marka wuxuu ku yidhi fi tatabuc أkhrajaa xadiiثa muuسى bni cuqbة can abi الnadr mowlى cumara bni cubaydillaahi qaal kataba ilayhi cabdullaahi bn abi awfaa faqara'tuhu riwaayada marka ninkaa waxaa ku jirto cabdullahi bn abi awfa xadiidkan wuxuu usoo qoray cumara bnu cubaydillaah saalim baa marka wuxuu leey anaa akhriyey marka faqara'tuhu alxadiiث wa qaala abunadr lam yasmac min ibni abi awfa wuxuu yidhi abunadr ibn abi awfa waxba kama maqlin fahuwa xujat fii riwaayati اlmukaatabati wa tucuqiba biana sharطa الriwaayati biاlmukaatabati cinda ahli اlxadiiثi an takuna الriwaayatu saadiraة ilى اlmaktubi ilayhi wabnu abi awfa lam yaktub ilaa saalimi inama kataba ilaa cumara bni cubayd اllaahi facalى hada takunu riwaayaة saalimin lahu can cabdillaahi bni abi awfa min suwar اlwijaadati warqad marka qoraal ou helay unbay noqonaysaa saalime wijaado ahaan marka uu u helay mukaatabada waxay u xasishay oo wax ku warinaya markaasi wax ku warin karo cumara bni cubaydillaah waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali الsuyuuf inay tahay tarjamada marka meeshaasuu ka rabaa taabacahu lweysiyu can ibni abi zinaad can muusa bni cuqba ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man alaba alwalada ilmo qofkii dalbo liljihaadi liajli ljihaadi jihaadka dartiisa caruur qofkii dalbo jihaadka dartiisa wa qaala allayثu xadaanii jacfar bnu rabiicata can cabdiraxmaan bni hurmus wa huwa alacraj weeyaan qاl smctu abا هurayرaةa رadي الlه عnه عan rasuuli الlahi sلى اه عل sلم qاal qاla سulaymaan بnu dawuud عalayهima السلاam laأطuufana الleylaةa cawadaani waan dawaafayaa kinaaya can اljimاc waan jimaacaya waa u tegayaa calىa miئaةi امraأaةi boqol naagood ow تiscin وaتisciiنa ama sagaaشhan iyo sagaal naagood kulluhuna dhammaantood yأtii bifaarisin ayaa ka imaanayo kulluhunna dhammaantood ya'tii bifaarisin ayuu la imaanayaa mid oo yacni fardafuul oo dagalihana yujaahidu fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayo faqaala lahu saaxibuhu saaxibkiisii baa wuxuu ku yidhi qul waxaa tiraa in shaa allah dheh saaxibkaana marka waxaa loo jeedaa waa malagii qaala lahu saaxibuhu malagii ayaa saa ku yidhi malag ilaahay usoo diray baa wuxuu ku yidhi qul in shaa allah in shaa allah dheh falam yaqul in shaa allah in shaa allah ma uunan dhihin nebiyullaahi sulaymaan yacnii waa hilmaamaya laga wada isagu marka in sha allahdu inuu diidan yahay maahane wuu iloobay waxbaa ilaahay ka wadaa marka falam taxmil minhunna ma aynan uuraysanin xaal ay kuwaasi ka mid tahay ilaa imra'atun waaxidatun hal haweeney hal naag unbaa uuraysatay jaa-ad waxay la timid bishiqi rajulin nin barkiis qof nuskiis ayay la timid naagtaasna waladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartaye nebi moxamed macbuudka nafsadiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low qaala hadduu dhihi lahaa in shaa allah la jaahaduu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisay ku jihaadi lahaayeen fursaanan xaal ay yihiin dagaalyahano ajmacuuna dhammaantood baa ku jihaadi lahaa xadiidka marka meesha laga qaadanaya waxay tahay waa laysku ammaanay marka nebiyullaahi sulaymaan waa ku ammaanan yahay inuu ilmo dalbo oo u ilmo inuu dhalo fara badan ou tamaniyo o rajeeyo ou jeclaysto si ay markaa ilaahay jidkiisa ay ugu jihaadaan arrinkaa marka in la dalbo oo ilmo caruur la dalbo liajli iljihaad loo dalbo wax fiican inay tahay yaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya marka insha allahuba wixii marka in ilaahay subxaana wa tacaala mashii'adiisa lagu xiro inay wanaagsan tahay nebiyullaahi sulaymaanna marka bashar maadaama uu yahay waa hilmaamay waa la xusuusiyey laakiin waa iloobay ayb xadiidkanna waxay ku fasiraan bacdi ala'ima aayadda ilaahay uu yidhi walaqad fatannaa sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan jasadkaasi kan waayay dhahaan ayb marka man dalaba alwalada liljihaadna macnaha waxaa weeye qofkii niyeysto markuu haweenta jimaacayo ama uu u tegaayo ilmo inuu ilaahay siiyo si ilaahay jidkiisa uu ugu jihaado oo meeshaa marka ajri iyo wanaag markaa uu uga helo baabu shajaacati fi اlxarbi wاljubni baabu bayaani fadli الshajaacati geesinimadii fadligeeda caddaynteedii buu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa wاljubni wadami اljubni fulaynimada eedaynteeda iyo xumaanteeda caddaynteedii buu u baab yahay marka marka horena baabu fadli shajaacati weeyaan fi اlxarbi wاljubnina wadami اljubni oo baabu bayaani dami اljubni qala xadaثna axmed bn cabdilmlk bni waaqidi qala xadaثna xamaad bnu زaydi can haabiti can anasi radi اllahu canhu qaal kana الnabiyu salى اllahu عalayh wali waslm nebigu wuxuu ahaa axsana الnaasi dad midka ugu wanaag badan waashjaca الnaasi dadkan ugu geesisan ayuu ahaa waajwad الnaasi dad midka ugu deeq badan ayuu ahaa ayb wuxuu yidhi marka wuxuu ahaa ayb kaana ajwad الnaasi kaana axsana الnaasi xagga suurada dadkan ugu wanaag badan buu ahaa waashjaca annaasi dad midka ugu geesiyoon alquwa aladabiya yacni alquwa alghadabiya waxay ku fiican tahay marka quwadaasi qofku shajaaco inuu u leeyahay waajwad annaasi dad midka ugu deeq badan bixintii iyo waxyaabahaas walaqad fazica ahlu lmadiinati walaqad fazica waxaa argagaxay ahlu lmadiinati reer madiina fakaana الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa sabaqahum inuu ka hormaray calaa farasin faras korkii inuu ugaga hormaray wa qaala waxa uu yidhi wajadnaahu baxran wajadnaa waanu helnay hu yanii argagixii faraskii yani kii uu saarnaa baxran bad inuu yahay ayaan helnay yani faraskii markuu fuulay oo qaatay oo meeshii tegey u soo laabtay ayuu wuxuu yidhi waxaan aragnay oo faraskan aan ku aragnay inuu yahay bad inuu yahay marka majaaz baa ku jira macnahana wuxuu ka wadaa dee faras aada uu wanaagiisu badan yahay tarjamada markay xadiidku meesha iska mudaabaqaynayaan de waxay tahay nebigu wuxuu ahaa ashjaca annaas dad midka ugu geesinimo badan shajaacadii marka waa la ammaanay qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakmu bnu naafic qال أخبرنا شعyب عن الزهري qال أخبرنيi cمر بن محمد بن جuبير بن مطعم أن محمد بن جuبير qال أخبرنيi جuبير بن مطعم أنه بينmaa huوa xili isagu yasiiru ou soconaya mعa رasuuلi الlahi صلى اه عل sلم nebiga uu la socday وmacahu الnaasu dadkiina ay la jiraan maqfalahu soo noqodkiisii min xunaynin uu ka soo noqday ay ahayd marka maqfalahu hadda wuxuu u jeedaa marka waqta qufuulihi soo noqoshadiisa waqtigeeda waa daraf oo miimi ah waay marka facaliqat innaasu dadkii ayaa dhegeen ayaa ku dhegey yas'aluunahu xaal ay su'aalayaan oo ay baryayaan waxnasiiya ay dhahayaan waxnasiiya ay leeyihiin xata daruuhu ilaa ay u dhibaato geliyeen ilaa samuratin geed markaa qodxa ee wax leh ilaa ay u dhibaato geliyeen fakhatifat ridaa'ahu go-iisii bay daftay geeddii baa maradii uga dhegtay markaasay maradii kore ka qaaday fawaqafa الnabiyu sal ا slam nebigii waa istaagay faqaala waxau yidhi acduunii ridaa'i go-eyga isiiya ribaadiyay weliba riwaayadka qaar ay leeyihin dadkaanu maradii bay ka qabsadeen markaasuu yidhi maradeydii isiiya low kaana lii hadduu ii sugnaan lahaa cadadu haadihi اlcidaahi geedahan waaweyn tiradooda nacaman oo xoolo ah laqasamtuhu baynakum waa idiin qaybin lahaa uma laa tajiduunii iheli maysaan aniga bakhiilan daa buklin bakhiiltinimo mid u saaxiiba anoo sidaa ah iheli maysaan marka bakhiilan iyo kaduuban iyo jabaanan waa amhilatu lmubaalaga hadda laakiin amhilatu lmubaalagada looma jeedo macnaheeda lianna haddii la yidhaha bakhiilan mid bakhayltinimo badan inaan ahay iheli maysaan waxaa laga qaadanaya bakhayltinimada yaynanba badnaanine laakiin asalkeedu inuu jiro walaa kaduuban mid been badan been badan ma jirta laakiin been uun waa jirtaa macnahaasaa ka soo baxaya saxna ma aha macnahaas nebigu hal beenna mma aquulin markaas uma laa tajiduunii heli maysaan aniga bakhiilan daa buklin baad iska leedahay mid bakhiiltinimo u saaxiiba anoo ah ma ihelaysaan walaa kaduuban daa kadibin mid been u saaxiibana iheli maysaan walaa jabaanan fulay mid ah anoo ah yani yani daa jubnin fulaytinimo mid u saaxiiba iheli maysaan anoo sidaas ah halkaanna markaa de fulaynimadu inay caayan tahay oo wax xun ay tahay baa laga qaadanaya baabu maa yutacawadu min aljubni baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yutacawadu la magangelayo alla laga magangelayo min aljubni fulaynimo ah qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata atabudakiy qaala xadaanaa abu cawaanata qaala xadaanaa cabdulmaliki bnu cumayrin qaala samictu camra bna maymuunin alwdiya qaala waxa uu yidhi kaana sacdun sacd waxa uu ahaa yucallimu baniihi ilmihiisa ayuu baraayay haaulaa'i alkelimaati kelmadahan kamaa yucallimu sida uu u barayo almucallimu mucallimka alkhilmaana wiilasha yaryar ilmaha yaryar alkitaabata qoraalka mucallinku sida uu hingaadda u bara ilmaha oo kale ayuu u baraayay kelmadahan ilmihiisa wayaquulu wuxuu dhahayay ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama rasuulka kaana wuxuu ahaa yatacawadu minhunna dubura الsalaati nebigu kaana wuxuu ahaa yatacawadu inuu magangelaayo ayb oo bilaahi allou magangelayay minhunna waxyaabahan soo socdo ayuu ilaahay ka magangelayay dubura الsalaati salaadaha gadaashooda salaada gadaasheeda allaahuma inii acuudu bika min aljubni waacuudu bika an uradda ilaa ardali اlcumur waacuudu bika min fitnati اddunya waacuudu bika min cadaabi اlqabri faxadadtu bihi muscaban fasadaqahu allaahuma yaa allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulaynimo waacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa an uradda in la i celiyo ilaa ardali اlcumur cumri midkiisa foosha xun la ii celiyo waacuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min fitnati اdunya addunya fitnadeeda waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa faxadadtu bihi aan ugu waramay muscaban muscab bnu sacd bni abi waqaas fasadaqahu waa u rumeeyey yani camru bnu maymuun alawdi ayaa sacad ka wariyey ka sheegay markaa wuxuu leeyahay haddana muscab ayaan u sheegay ayaan xadiidkii u sheegay runtaa waayu ayb tarjamada markay xadiidku ismudaabaqaynayaano fulaynimada nebiga ilaahay wuu ka magan galay ayb jubnigu iyo fulaynimada waxay keenaysaa waa alam ruuxi ana waa tahay waa ciqaab oo yacnii xanuun ruuxda asiibo way ee dhinac kale marka laga fiiriyana waa sabab khudlaan iyo qofka hoog u keeno iyo dhibaato weeyaan oo fulaynimadiisii waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku keento waajib laga rabay iyo wax lagu lahaa iyo waxa inuu gudo waayey oo markaa ay dhibaato ku keento amase waxaa weeyaanba qofka fulaynimada badan walwal iyo dhibaato iyo cabsi unbau qabaa cabsidaasi marka waa xanuun qalbiga qofka ka haayo labada dhinac waa u fasirmaysaa sababna waa tahay cuquubana waa noqon karta iyo xanuun ardalulcumurka qofka in loo celiyo cumrikiisa foosha xunna iyadu waa ciqaab maxaa yeele ninku markay da-da ka badato waxna uunan qabso karin oo tala uunan gelin xoog iyo taag uusa lahayn waa iska dhiban yahay waa culays iyo dhib dadkana culaysuu ku yeesaanu dhib raaxo iyo ma haayo fitnat dunyaa adduunyada fitnadeedana de sababay u tahay aakhiro in aakhiro cadaabkeeday sabab u tahay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa muctamiru qaala samictu abi qaala samictu anas bna maliki radia allahu canhu qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigu wuxuu dhahayey allaahuma inii acuudu bika min alcajzi ilaahu waxaan kaa magangelay waxaan kaa magangelayaa cajzi walkasali iyo wahsi cajzi iyo kasal farqiga u dhexeeya culammadu waxay dhaheen cajzigu waxaa weeyaan shayga marka awood lagu sii waayo wax aad rabto oo aad jeceshahay laakiin aan awood lagu siinin ciil shaygan waa rabtaa haddana awood uma lihid waa dhibaato waa ciil kasalkana waxaa weeyaan shaygii waad awoodaa laakiin ma qabsanaysid shaygan waad kartaayo fadiiladan waa awoodi kartaa inaad la timaado laakiin dhibaato kalea ku haysato wahsi iyo yani wahsashaad ku jirtaa alcajzu walkasal marka labadaas macnay innaga caajis caajis laynoo tahay labadaba laakiin waa cadamu lqudra tan hore midda dambena waa wahsi shaqo uu qabo karo qofka uu ka wahsado labaduna marka waa alam ruuxi ah ibnulqayim saasuu dhahaa waxii aad rabtay oo faca uu haystay marka aan awood adiga lagu siinin waa ciil baa ku haayo shaygii adiga faca uu haysto aad awoodi kartid farna aadan u qaadayninna kaba daranba iyadan waljubni fulaynimo ayaan allow kaa magangelayaa walharami iyo duqnimo wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati اlmaxyaa nolosha fitnadeeda walmamaati iyo geerida wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa kitaabu dacawaad iyo meelahaasna waa ku imaan doontaa ibnu xajarna waa ishaarayo farqigo wuxuu yidhi waalfarqu bayna alcajzi waalkasali ana alkasala tarku shayi maca alqudrati cala alahdi fii camalihi waalcajzuna cadamu lqudrati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xadaa qofkii sheekeeyo bimashaahidihi goobihii uu xaadiray fi lxarbi dagaalka dhexdiisa uu ku xaadiray qofkii ku sheekeeyo qاlh أbو cثmaan عan sacdi yani arrintaa iyadaa waxaa haddii faan iyo cujbi iyo ismahadin haddii laga aamin yahay dhib male qofkeeda marka faan iyo ismahadin iyo cujbi ay ka tahayna camalkiisii baaba halis ku jira qaala xadaثna qtaybaة بن سacيid qaala xadaثna xaatim can mxamed bni yuسف can الsaaئب bni yزيid qaala saxibtu طalxata bna cubayd illaahi wa sacdan walmiqdaada bna alswad ayaan la saaxiibay oon raacay wacabdiraxmaan bna cawfin radia allaahu canhum famaa samictu ma aanan maqlin axadan axad oo minhum iyaga ka mida yuxadiثu can rasuuli illahi sal l slam nebiga isagoo ka wari wax ka sheegayo xadii yani isagoo nebiga xaggiisa ka xadiidaya ma aanan maqlin ilaa anii anigase samictu waxaan maqlay alxata alxa yuxadiu isagoo ka sheekaynayo can yowmi uxud maalintii uxud isagoo maalintii uxud ka sheekaynayo ayaan maqlay marka taa waxaa laga qaadanaya marka wuxuu yidhi waama taxdiiu alxata fahuwa jaa-izun idaa umina ariyaau wاlcujbu haddii cujbi iyo riyaa laga aamin yahay wayataraqaa ilى اlاstixbaabi ida kaana hunaaka man yaqtadii bificlihi mararka qaarna waxaa laga yaabaaba in laga sheekeeyo inay wanaagsan tahay haddii qof ku dayanayo wanaaggaa samaynayo uu jiro baabu wujuubi nafiiri baabu bayaani wujuubi nafiiri socodkii waajibnimadiisii caddaynteedii buu u baab yahay yani qofku inuu baxo nafiir waxaa weeyaan marka alkhuruuju ilaa qitaali اlkufaar yani gaalada dagaalkooda loo baxo wamaa yejibu iyo waxa waajibayo min aljihaadi jihaad iyo waniyati iyo niye-ah wa qowli llaahi caza wajalla wamacnaa qowli llaahi caza wajalla infiruu socda khifaafan xaal aad tihiin kuwo fudud wahiqaalan xaal aad tihiin kuwo culus wajaahiduu biamwaalikum maalyaalkiina ku jihaada wa anfusikum nafihiinna fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ugu jihaada dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa og khayrka low kaana haddii uu ahaan lahaa safarku caradan ama jihaadka la aadayo caradan hadduu ahaan lahaa dhaldhalaal qariiban dhow dhaldhalaal meel dhow laga soo helaya hadduu ahaan lahaa iyo wa safaran safar qaasidan dhow safar aan aad u dheeraynoo iska dhow dhexdhexaada hadduu ahaan lahaa la tabacuuka way ku raaci lahaayeen nimankaani walaakin bacudad waxaa dheeraatay calayhim iyaga korkooda ashuqatu dhibkii ayaa ku dheeraaday masaafada dheer ee loo socdaa ku dheeraatay iyo dadka la qaabili rabo wasayaxlifuuna billaahi way dhaaran doonaan oo allay ku dhaaran doonaan alaaya wa qowlihi wa baabu macnaa qowlihi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow maa lakum maxaa lahaantiinna ahaaday idaa qiila lakum haddii la idiin dhaho infiruu socda baxa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku baxa haddii la idin yidhaahdo ihaaqaltum ay tahaaqaltum asalka ficilkan marka wuxuu ahaa tahaaqaltum tahaaqaltum idaam iyo waxbaa lagu sameeyey marka saasoo aada markaas yacni cuslaanaad cuslaanaysaan ila alardi dhulka int dhulka xaggiisa marka aada u cuslaanaysaan ad u iilanaysaan aradiituma waxaad ku raalli noqoteen bilxayaati dunyaa noloshii dhoweyd min alaakhirati yaad kaga ra badela alaakhirati aakhirada bedelkeeda noloshii adduunyada miyaad raalli ku noqoteen yacnii badela alaakhirati aakhira bedelkeeda ilaa qowlihi laga gaaro calaa kulli shayin qadiir ayb yudkaru can ibni cabaas waxaa laga sheegay infiruu hubaatin infiruu baxa hubaatin kooxo kooxo idinkoo ah saraayaa mutafariqiin saraayaa idinkoo marka ilaalo ah mutafariqiina kala tagtagsan kooxo kooxo ah wayuqaalu waxaa la yidhaha waaxidu hubaati waxaa la yidhaha hubatun waaxidu hubaati marka waa hubatun ayb ayb qaala xadaanaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya wahuwa yaxya bnu saciidin اlqaطaan qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii mansuuru can mujaahidin can طaawuusi can ibni cabaasin radia اllahu canhuma ana الnabiya sal ا l slam qaala ywma اlfatxi laa hijrata hijra ma jirta bacda اlfatxi maka furashadeeda ka gadaale yacnii hijro maka laga tago madiina la imaado liannaha saarat daara islaamin bay noqotay walaakiin lagu noqoyo jihaadun iyo waniyatun ayaa jiro jihaad in maka looga baxo iyo niyo wanaagsani waida stunfirtum bixitaan haddii la idinka dalbo ay ida stanfarakum اlimaam imaamku hadduu yidhaahda baxa oo jihaadkii u dareera fanfiruu dareera oo baxa ayb meeshaa marka wuxuu yidhi baabu wujuubi الnakiir wamaa yajibu min اljihaad taxqiiquna waxaa weeyaan marka jihaadka marka dadku laba xaaladood ayay ku leeyihiin xaalada koowaad waxa ay tahay waqtigii nebiga iyo bacda nebi xaalada hore waqtigii nebiga markii awal jihaadka la jidaynayey jihaadka iyo hijrada hijradaa horreysay itifaaqan markii hijrada la jideeyey ayaa jihaadkii markaa la jideeyey markaasi wuxuu ahaa fardu kifaaya miyuu ah mase waa fardu cayn laba qowl oo mashhuur ah ayaa culummadu ay ku leeyihiin imaamu shaaficina laba qowl ayuu ku leeyahay meeshaas muhaajiriinta waxaa la yidhi waajibuu ku ahaa fardu cayn ah ansaartana marka magaalada lasoo galo ayuu farducayn ku ahaa iyaga ayb sidaasay sheegeen ay ku yidhaahdeen khilaafna marka waa ku jiraa ayb ansaar keliyo waajib ku ahaa duuna hayrihimna waa la yidhi ayb taxqiiqu waaas waxaa weeyaanse wataxqiiqu annahu kaana caynan calaa man cayanahu الnabiyu sal ا l slam fii xaqihi walow lam yakruj qof allaale qofkii uu nebiga u diro jihaadka uu yidhaahdo orad oo tag bax waajib cayni ah buu ku noqday ninkaasi walow nebigiyousan bixin isaga xaalada labaadna waxay tahay nebigu markuu dhintay kadib fardu kifaaye waaye jihaadka cala almashhuuri ilaa inay xaaja iyo baahi keenaysa maahane kaan yadhama alcaduwu wayatacayanu calaa man cayanahu اlimaamu ayb wuxuu leeyahay markii nebigu dhintay kadib fardu kifaaya uu noqday fardu kifaayadana aayado badanaa laga qaatay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqatin minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun waxaa kaloo tusaya laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli اdarari wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim fadla allahu اlmujaahidiina biamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wkulan wacd allah lxusna wakullan wacd allaahu lxusna ilaahay labada qoleba kuwa fadhiya iyo kuwa markaa baxayba labadoodaba wanaagow u yaboohay baa layidhi meesha hadda marka waajib inaanu ahaynoo waajib cayniya inuusan ahaynoo laga qaadanaya waajib kifaa'iya inuu yahay aayaddaa marka iyadana culummada way ka qaataan fardu kifaaye inuu yahay laakiin marmar ou fardu cayn noqon karaa jirto oo cadowgu haddii uu markaasi uu dushooda ku yimaado oo cadowgii marka yacnii uu qabsado oo gacanta ku dhigo markaasi farducaynu ku noqonayaa imaamkii haddii uu yidhaahdo baxa oo yacnii uu dadkii qaarkood ou cayinana farducaynuu ku noqonayaa safka qitaalka qofka haddii uu tago isagoo fardu kifaaye ah haddaad safka tagta adiga ma ka laabo kartid farducaynuu kugu noqday saddexdaas xaalo saas waa bacdi ahlilcilmi waxay ku daraan haddii jihaadku uu ku xiran yahay farsamo aad adiga taqaana kaligaa oo haddii aan farsamadaas adigii aadan la imaanin muslimiintu ay ku jabayaan hadday saa jirtana adiga waajib cayniyo kugu noqona markaasmacaanidaasaa marka yaa ku jirtalaa hijrata markaa meeshaas laa hijrata bacda alfatxina wuxuu ka bixiyey ibnu xajar kaanat ilhijratu fardan fii awali اlislaam hijradu markii hore farday ahayd calaa man aslama qofkii soo islaamo liqilati اlmuslimiina bilmadiinati waxaajatihi min alijtimaac muslimiintaa madiine ku yaraay waxaynu u baahnaayeen inay ijtimaac iyo isu soo urur ay u baahnaayeen falamaa fataxa allahu makata dakhala اnnaasu fii diin اllahi afwaajan fasaqطa fardu اlhijrati ila اlmadiinati wabaqiya fardu اljihaadi wالniyati calى man qaama bihi aw nazla bihi caduwun khaaabi sidaasuu yidhi hijradii kale laakiin markaa tii maka ha go-do laakiin hijrada kale sideedaba qofka inuu ka taga daar uusan diinta kula dhaqmi karin oo uu yacnii axkaamtii mumakan uusan ku ahayn oo axkaamtii islaamka uunan la imaan karin waxaa waajib ku ah ninkaasi hadduu awoodo meesha inuu ka tago ee uu tago meel kale oo uu markaa ku haysan karo oo uu diinkiisa ku tadbiiqi karo xadiid marka waxaa jiro laa yaqbal اllahu min mushrikin camala bacdama aslama ow yufaariq اlmushrikiin yanii qof mushriga ilaahay camal kama aqbalaayo markuu islaamay kadib ilaa uu mushrikiinta faaruqo uu ka tago camal laga aqbali maayo hijradii marka inay waajibtaa laga qaadanayo waa goorma laakiin hadduusan mumakan diintiisa u ahayn awood iyo wax u lahayn marka haddaanu mumakan u ahayn waa kaasaan saasay noqon haddii kalena marka isla markaana uu awoodo qudra cadamu yacni mumakan hadduunan ahayn isla markaana uu awoodo hijrada waajibay ku tahay waana ku dembaaba hadduunan samayn haddii uunan hijrada awoodinna de waa macduub meelo kalena marka wuu ku sheegi doonaa abubakr ibn اlcarabina waxa uu yidhi wafi اlxadiiثi bishaaraة bأna makata tabqى daara islaami abada xadiidka waxaa laga qaadanaa buu yidhi maka inay baaqi ahaanayso ay ku baaqi ahaanayso weligeed inay daar islaam tahay wafiihi wujuubu tacyiini اlkhuruuji fi اlghaswi calaa man cayanahu اlimaam qofka uu imaamka cayinana inuu u baxo jihaadku inay waajib uu ku noqonayo wa ana alacmaala tuctabaru bاniyaad acmaashana niyaad ayaa laga fiiriyaa meeshaa marka waida stunfirtum fanfiruu imaam haddii uu joogo muslimiintu hadday imaam leeyihiin jihaadka isaga tacyiinkiisa iskale yani cayinid iclaanka jihaadka isaga iskale oo marka isaga in laga amar qaato oo looga dambeeyo umuurahaas maadaama siyaasa sharciya ay tahay haddii laakiin imaam ounan joogin hadde markaas waxaa weeyaan oo muslimiintiina baahi ay u qabaan markaas oo iyagii markaasi jihaadkiina farducayn uu ku yahay baahina ay u qabaan haddii laga tagana maanta ilaa imaam hala hala sugo ama imaam hala raadiyo haddii lays yiraahdana ay ka dhalanayso mafaasid aad u fara badan da markaas yacnii in la jihaado biduuni imaam waxba ma dhibayso leanna xadiidkani ma laga fahmaayo ilaa ilaa imaam un dabadiis in laga daba jihaado xadiidkan isagu sidaa ma tusaayo dalaaladiisu laa min xayu lmanduuq walaa min xayu lmafhuum keliya un wuxuu tusayaa imaamku inuu leeyahay haddii uu jihaadka amro in la raaco taa un baa xadiidkan laga qaadana haddii la waayo xadiidka kama hadlin hadda ogow haddii la waayo xadiidku kama unan hadlin ama haddii uu isaguba cadilo dee imaamkii laftirkiisii jihaadkii uu cadilo xadiidkan kama hadlin saa darteed marka imaam axmed iyo ninka la yidhaah imaam maalig iyo dhammaantood marka waxaa laga wariyay imaam axmed wuxuu leeyahay haddii muslimiinta lasoo hujuumo oo markaa yacnii ay dhibaato ku qabaan oo jihaadkiina markaa in laga tagaa ay mafsado fara badan ka imaanayso markaas waxa uu yidhi imaam ma sugayaan mana ka fasax qaadanayaan ayb haddii laakiin imaam uu joogo jihaadkuna dabcan markaa ama dalab uu yahay ama markaasi yacnii isagiiba uu taagan yahay oo muhiimadaas uu u taagan yahay waa samaynayaan oo isagaa laga amar qaadanaya oo markaa in la khilaafo laga baxo xaaraam imaamka tiis in laga baxo ayb imaam maaligna isagana sidoo kale ayuu leeyahay adilo fara kalena badanna way u keenaan qisadii khaalid ibnu lwaliid oo imaan doonta iyo iyay u keenaan oo waqcatu mu'ta qaswatu mu'ta baabu اlkaafiri yuqtalu lmuslima baabu bayaani xukmi اlkaafiri gaalkii xukunkiisii caddayntiisii wuu u baab yahay yaqtulu lmuslima muslimka dilaayo yacnii gaal muslimkii dilaayo uma yuslimu islaamaayo fayusadadu markaa yacnii la toosinaayo oo yacnii markaa uu toosaayo fayusadadu bacdu wayuqtalu markaa haddana gaalkii wax dilay awal dib loo dilaayo qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسuf qaala akhbarana malik can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata radي اllahu canhu ana rasuula اlah sal l slm qaal yadxaku allaahu ilaahay wuu qoslayaa ilaa rajulayni laba nin intii ka ama xaggooda ayuu alla u qoslayaa yaqtulu axaduhumaa midkooda uu dilayo alaakhara ka kale yadkhulaani ljannata jannaday gelayaan labaduba ay jannada gelayaan yuqaatilu waa dagaalamayaa haadaa kan fii sabiili illahi buu ku dagaalamayaa fayuqtalu waa la dilayaa uma yatuubu allaahu ilaahay baa marka ka toobad aqbalaayo cala alqaatili kii wax dilay allah kusoo laabanayo oo ka toobad aqbalaya fayustashhadu isagana markaa waa lagu waa lagu shahiidaya markaaoo ilaahay shahaadow seenaya fayustashhadu markaa wuxuu noqonayaa yacni markaa mid shahaado la siiyo xadiidkii tarjamadu marka waa ismudaabaqaynayaan yadxaku llaahudaasna marka waxay ka mid tahay sifaadka ficliga oo alla uu leeyahay dadka marka wiilo muta'awiliinta waxay dhahayaan ilaahay waa ka nasahan yahay sifadan waa sifo marka xuduud iyo wax soo cusboonaan iyo waxaa tusaysa waaye waa ka nasahan yahay bay leeyihiin ilaahay laasimkeedaa lagu xambaarayaa laasimkeedii muxuu yahay rido yadxaku llaahu ey yarda allaahu ilaahay waa raalli noqona ee ridaha laftirkiisaba macno basharka laga heli karo macno basharkiiba laga heli karo oo wixii aad marka daxiga aada uga carartay ridaha laftirkeeda waa kuwa lagu keeni karaa oo bani aadamkuba raalli waa noqdaan soo maha radia allaahu canhum waraduu canhu laakiin laysa ridaa ka ridaa ridaha ilaahay iyo ridaha basharku isku mid maaha ee qosolka ilaahay qosolka basharkuna isku mid maaha meeshaan marka khaaabi wuxuu yidhaahdaa laga soo wariyaa imaamu lbukhaari baa xadiidu daxik awilay laakiin ibnu xajar kitaabu tafsiir waxaan ugu tegi doonaa wuxuu leeyahay nusakhda bukhaariga ma aanan ku arkin buu leeyahay bada bacda taftiish walbaxi awiil baxi dheer iyo fatashaad badan ka bacdi nusakha saxiixulbukhaariga kuma aanan arkin isagoo daxiga ta'wiilinayo awilayo marka yadxaku llaahuna sideedaasaan iskaga wadaynaa amiruuha kamaa jaaءat bilaa kayfin anagoo aaminsan laysa kamilihi shay wahuwa samiic basiir yadxaku اllahu ilaa rajulayni yaqtulu axaduhuma alaakhara midkoodkan kale uu dilayo yadkhulaani اljannata jannaday gelayaan yuqaatilu hada kan waa dagaalamaya fii sabiili اllahi buu ku dagaalamayaa fayuqtalu waa la dilayaa uma yatuubu اllahu ilaahay baa markaa ka toobad aqbalayo cala alqaatili kii wax dilay fayustashhadu isagana marka shahiid shahaado ayaa la siinayaayo ilaahay baa siinaya qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaan xumaydi abu bakr alxumaydi cabdullahi bni zubayr qala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa zuhriyu qaala akhbaranii canbasatu bnu saciidin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ataytu rasuula اllahi sal slam nebigan u imid wahuwa bikhaybara isagoo khaybar ku sugan bacdama iftataxuuha markay furteen kadib abu hurayra dhahay oo markuu soo islaamayo meelaha agteeda u soo islaamay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ashim lii rasuul allow saami isii haniimadan iyo waxaan meeshan laga helay saami ii yeel oo isii marka saamigana dabcan waxaa la siiyaa qofkii liman xadara alwaqcata qofka waqcada xaadiray ama ninkii rid-i u ahaa rid-i rid-igu waxaa waaye ninka gurmadka kuwa gadaal ka yimaado gurmadka noqdo iyo kuwa iyaga u kaalmeeya iyo ninkii yacnii qhaswada uun si uun ula baashiray yaa la siiyaa dadka kale imaamka haddii uu doono maslaxa u arko waxba u tuura uu siin karaa marka wuxuu yidhi ashim lii saami ii yaal rasuul allah faqaala bacdu bani saciid bni alcaas ilmihii saciid ibnu alcaas ilmihiisa qaarkood baa waxay igu yidhaahdeen laa tushim lahu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waxba saami ha u yeelin oo ha siinin faqaala abuu hurayrata abuu hurayra waxau yidhi haada kani qaatilu bni qawqal annucmaan bnu qawqal ninkii dilay waayu rasuul allow kan faqaala waxau yidhi faqaala waxau yidhi ibnu saciid bni alcaas waa cajaban liwabrin la yaab badana buu yidhi waa cajaban alla yaab badana liwabrin wabrigu marka waxaa weeyaan bahal marka dhulkan marka qabowga badan iyo meelahaasaa laga helaa lubnaan iyo dhulkaas yuu aad ugu badan yahaa layidhi baal marka annaga aan naqaano ma aha ayb marka kolle sheekh axmed marka wabrigaasi ma garanayo kolle soomaalidu ma qabaan culammada markaan su-aalinayna saasay yihaahdeen bahal dhulkaas qabowga oo lubnaan iyo buurahaasu yaa jiraan tadallaa hoobtay calaynaa annaga korkeenna ku soo hoobtay min qaduumi daal noogaga soo hoobtay nacam meeshaa marka buurtaasi fangorteeda nooga soo hoobtay nacam yancaa calaya anigoo i ceebaynayaa qatla rajulin nin dilkii ayuu igu ceebaynayaa muslimin oo muslim ah akramahu allaahu ilaahay subxaanahu watacaala uu maamuusay uu karaameeyey calaa yadaya nin muslim oo labadeeda gacmood oo ilaahay ku karaameeyey ayuu igu ceebaynayaa walam yuhinnii anigana ima daraabin ilaahay calaa yadayhi labadiisa gacmood iguma daraabin ilaahay yacnii anigana labadiisa gacmood iguma daraabin anoo gaal ah ma dhimannin wa macnaheedu isagiina ilaahay baa igu karaameeyey markaan anigoo gaal ah isaga dilay waa shahaadow ku helay iyo ajri fara badan anigana isaga gacantiisa ilaahay iguma daraabin ayb oo gadaal dambe marka wou muslimay qaala waxau yidhi falaa adrii ma garanayo ashama lahu inuu saami u yeelay am lam yushim lahu ama inuunan saami u yeelin qaala sufyaanu waxadaaniihi saciidiyu can jaddihi can abi hurayrata qaala abu cabdillaahi asaciidiyu huwa camr bnu yaxya bni camr bni saciid bni alcaas qisada marka iyadoo dheer wuxuu ku keeni doonaa aadna uu ugu sharxay kitaabu lmaqaazi bay noogu imaan doontaa in sha allah maxalu shaahidkeeda hadda waxay tahay tarjamadii xadiidka meeshay iska mudaabaqaynayaan ninkan wuxuu yidhi gaalka ah ee ninka muslimka dilay muslimkaa la dilay karaamay u tahay ayb ninkan gaalkaa marka haddii ilaahay toosiyey isaga uu hanuuno markaa ninkaa uu dilaya gaalka ahay sida hadda ninkanoo kale wuu islaamay dabcan marka ilaahay subxaana wa tacaala ninkaa gaalka gacantiisa iguma ihaanaynin mana igu daraabinoo aniga ilaahay waa inooleeyey muslim buuna iga dhigay saasuu leeyahay marka xadiidkai tarjamada marka mudaabaqadooda meeshaasay ka socotaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ikhtaara alghaswa duulaanka qofkii doortay cala sowmi soonka ka doortay jihaadka yacnii qofka soonka ka doortay qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qاaل xdثna ثاbت الbunاnي ثاbت بن أسلم qاaل سمcت أنس بن مالك رضي الله عنه qاaل kاna أbu طلحةa أbuu طلحة wuxuu ahaa laa yasuum عalى cahdi النaبي sl اه ل sلم wkhtigii nebiga ma soomi jirin min أجli الغaزوi duulaanka dartiis falamaa qubida النabiyu sal ا slm nebiga markii la oofsaday lam arahu ma aanan arkin mfطiran isagoo afuran ilaa yowma fiطrin ow aضxan isagoo ilaa maalin ciidulfiri ay tahay iyo ciiduladxaa inay tahay ninkii duulaanka soonka ka doorto sunnadaa laga hadla ilaa soonka faradka isaga waaba farad sababkuna waxay tahay lianlaa yudcifahu الsawmu can اlqitaal si soonku uunan dagaalka uga daciifinin qisadu marka waxaa ku jirto abu طalxa markii nebigu dhintay kadib aad inuunan u laasimi jirin jihaadka ayb wainamaa taraka الtaطawuca bالsawmi liأjli اlgaswi khashyata an yudcifahu can اlqitaali maca annahu fii aakhiri cumrihi rajaca ila اlghaswi haddana markii ugu dembeysay fii aakhiri cumrihi dagaalkiiba haddana dib ugu laabtay ayb oo aayaddan marka infiruu khifaafan wahiqaalan ayuu wuxuu dhihi jiray istanfarana allahu shuyuukan washubaanan jahizuunii sidaasuu yidhi ilaahay baa bixid naga dalbay annagoo odayaalay annagoo dhallinyaro ah idiyaariya buu yidhi markaa wuu baxay marka ilmihiisii baa diyaariyeen markii dambe marka wuu u laabtay tarjamadii xadiidkana marka way ismudaabaqaynaan mudaabaqadoodu waa daahir baabun ay haadaa kani baabun baab weyn ashahaadatu shahaadada sabcun toddoba waay siwa alqatli dagaalka marka dilka marka laga reebo dilka yacnii waddada alle lagu dhintaa marka laga reebo toddoba wa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal الشhuhadaaءu شhuhadada hamsatun shan way almaطcuunu midka daacuunka lagu riday wاlmabطuunu calool xanuunka caloolfuranka midkuu ku dhacay wاlgaraqu maashoodka wasaaxibu اlhadmi kanuu wax ku dumeen wالshahiidu fii sabiili الlahi iyo shahiidka ilaahay jidkiisa ku dhintay qaala xadaثna bشhr bn mحamed wahuwa اlmarwasiyu qaala akhbarana cabdالlaahi huwa bn اlmubaarak المrwزي qال أخبرnا cاaصم عن xفصة بنت سيrين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل الطاacuن طاacuunku شhahaadaة شhahaado weeyaan لkuli mسلmi mسلم kasto شhahaado u yahay dadka gobolna marka ciqaabu u yahay sida xadiidka kale uu sheegay qaarna marka شhahaado u yahay oo muslimiinta hadduu ku dhaco شhahaado u yahay daacuunkuna ada kan anagu aan daacuunka u naqaano maahno midkan koleeraha daacuunku kaas lagama wado haddaa u fiirsato waa ka bedelan yahay jiro marka waxaa weeyaan jawiga intou wasakhaysmo dadka markaa mowd marka jamaaci ay u dhintaan ayb ayb kaas marka wuxuu yidhi adaacuunu shahaadatun likulli muslim marka shahaadadu maahan keliya qatliga iyo dagaalka marka qofka uu ku dhimanayo goobta dagaalka kaas keligiis ma aha intan hadda xadiidku uu sheegay keliyana ma aha bal riwaayaadka qaar waxay ku dareen wاlmajnuubu shahiidun yani saaxibu daati اljambi oo fuwareenka ninka uu ku dhaco isaguna marka waa shahaado ayb ilaa labaatan khaslo ayuu ibnu xajar sheegay wuxuu yidhi waqad ijtamaca lana min aطuruq اljayidati akharu min cishriina khaslatan labaatan khaslo faina majmuuca maa qadamtuhu mima اshtamalat calayhi اlaxaadiiثu alatii dakartuhaa arbaca casharata khasla afar iyo toban khaslo iyuu sheegay inta kalena marka sharaxuu ku dhex sheegay halkaasaa marka ka fiirinaysaakitaabu dibi iyo meelahaasna wuu ku keeni doonaa wabilahi towfiiq sal sl l